maanta oo ah toddobiyo tobanka sebtembar oo dunida oo dhan laga xuso maalinta caalamiga ah ee badbaadada bukaanka maalin ay qaramada midoobey iyo ururka caafimaadka adduunka ee w h o u aasteeyeen sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga ku saabsan muhiimadda ay leedahay badbaadada bukaanka marka laga hadlayo caafimaadka mawduuca sanadkan laba kun labaatan iyo shan waxa uu noqonayaa technology and safety in patient care taasoo diiradda saaraysa sida teknolojiyadda iyo tababarka caafimaadka loogu adeegsan karo ilaalinta nolosha bukaanka soomaaliya caqabadaha caafimaadka waa kuwo badan qalabyari dhakhaatiir kooban iyo adeegyo caafimaad oo aan ku filnayn haddana waxaa jira dadaallo markaasi la taaban karo tababarro caafimaad oo markaasi lagu barayo sida khaladaadka daawooyinka looga hortago isticmaalka teknolojiyadda sida diiwaanada caafimaad ee teknolojiyadda ee markaasi elektroniga ololayaasha wacyigelinta bulshada si ay bukaanka markaasi uga qayb qaataan daryeelkooda badbaadada bukaanka waa mas-uuliyad ay wadaagaan dhakhaatiirta kalkaaliyaasha bulshada iyo bukaanada laftirkooda carruur kasta waxay xaq u leedahay daryeel caafimaad oo badbaado leh tayo leh laga bilaabo bilowga noloshooda si kastaba haatee dhallaanka iyo carruurta yaryar waxay wajahaan khataro badan oo caafimaad sababtoo ah si dhaqso ah ayay markaasi u koraan waxay leeyihiin baahiyo caafimaad oo isbebedelaya iyo cudurro markaasi u gaara waxay ku tiirsan yihiin dadka waaweyn si ay markaasi uga hadlaan una go'aamiyaan maslaxadooda carruurta waxay sidoo kale wajihi karaan caqabado dheeraad ah oo la xidhiira duruufaha dhaqaale iyo bulsho sida in aysan helin daryeel caafimaad oo markaasi ay u baahnaayeen w h o waxay ugu baaqaysaa waalidiinta mas-uuliyiinta carruurta daryeela shaqaalaha caafimaadka hogaamiyaasha xarumaha caafimaadka macallimiinta iyo bulshooyinka in ay markaasi u midoobaan si looga hortago waxyeelada lagana fogaado daryeel la-aanta carruurta saynab muuse axmed oo ka mid ah waalidiinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada kismaayo ayaa waxaan ka wareysanay sida ay muhiimka u tahay daryeelka carruurta dhanka kale markaad ilmihii ugu horreeyay aad dhashay daryeel caafimaad ee la raasatay maxaa khibrada oo aad kala kulantay intaa kadib
wallaahi khibrad ana kala kala kulmay waxaa ka mid a in maxay ahayd ilmihii oo soo xanuunsanaa guriga ku haysan karna guriga markaad saa u geysato isbitaalka ama amsejada geyso oo si khibrada si maxay ahayd hufan lagugu soo dhaweynayo ilmahaas facan lagugu daweynayo waxaa ka mid a kaleeto talaalka in lagu siinayo waxaa ka mid a in haddii qandha jabiyo guriga ku haysanoo kaleeto in lagu qandhada lagaaga jebinayo oo maxay ahayd sifacan lagugu soo dhaweynayo
waayahay waalid ahaan maxaa cabsi ama walaac oo kugu abuuray marka ilmaha aad geyso xarumo caafimaad
walaa cabsi iyo maxay walaac badan wa jirtaa waxaa ka mid ah maalinka markii la talaalayo kaleeto ilmaha maxay ahayd qandhada zaid u qabanaysa ilmaha ama waxaas idhahaysa kusii xanuunsado dhakhaatiirta waxay dhahan badanaa maxay ahayd caafimaad waayo oo u fiican yahay talaalka cudurkii asaga ah oo lagu mudaaya garabka lagaga mudaaya boodida lagaga mudaaya
waayahay maxaad tala ahaan u siinaysaa waalidiinta si ay caruurtooda uga ilaaliyaan waxyeelada caafimaad
waxaan tala u siinaya mana inays ilmaha markuu xanuunsado gurigeen kuwaysi haysanin cabaar gurigeen ku haysanin ay dhaqso geeyaan goobaha caafimaadka si loogu soo daweeyo ilmahooda dhanka kale doctor cabdulaahi cali kawir oo ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka guud ee kismaayo ayaa nooga warramay sida ay ula tacaalaan carruurta loo keeno ee bukaanada ah islamarkaana waxa uu tala guud siiyey waalidiinta
waa mahadsan tahay waa idin salaamaya adiga dhegeystayaashaadaba markaynu ka hadlayno badbaadada bukaanka waa waa waa topic aada u ballaaran ama waa jawaabteedu aad bay u ballaarnaanaysaa badbaadada bukaanku waa process ama waa wada shaqeyn ka dhexaynaysa bukaanka bukaanka dadka dadkiisa iyo facilitieska markaa bixinaya adeega caafimaadka wada shaqeyntaas ba waxaa ka dhalanaysa in la helo badbaado ama bukaankii service fiican uu helo marka inta inahaasaan kusoo koobi karaa qeexitaanka badbaadada caruurta waa tahay halista ugu badan ee dhallaanka iyo carruurta yaryar markaasi ay wajahaan marka la daryeelayo maxaa ka mid ah walaalo haddaan ka hadalno halisa halisyaha ama halisyada ay ay ay bukaanka daryeelka caruurta bukaanadoo dhan maahane waa caruurtu ay wajahaan waa fara badan tahay xaqiiqatan waa hali halis isugu jirta ka imaanaysa marmarka qaar environmental halis ka imaanaysa dhakhaatiirta iyo iyo maxaa ladhaha shaqaalaha caafimaadka iyo halis ka imaanaysa waalidkii caafimaad waalidkii bukaanka caafimaadka loo rabo dhalinyarada for instance haddaan tusaale kuusiya halista ugu badan oo oo oo wajahda caruurta waxaa kamid ah halisyo ka imaanaya ama faham darri ka ima ka socota inta badan waalidka
ugu dambayntii maxamed cabdi maxamed oo ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee jubbaland ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay maalintan gaarka ah ee badbaadada bukaanka waxaana uu markaasi ee ka hadlay sida ay wasaaradda markaasi uga go-an tahay ilaalinta bukaanada ee markaasi kala duwan gaar ahaan ahmiyadda ay wasaaraddu markaasi siiso badqabka carruurta aada iyo aadaan u dhawahay radio wamo waan idin salaamaya dhammaan shaqaalaheeda qaybaheeda kala duwan oo adiga ugu horeyso waa dhawahay walaal
waayahay n waxaad kusoo dhawaataa mar kale n barnaamijka maalinta caalamiga ah badbaadada bukaanka wasaaradda caafimaadka maxay samaysaa si loo hubiyo badbaadada bukaanka
aad iyo aada umahadsan tahay mar kale waa dhawahay waana ku dhawahay barnaamijka runtii waa maalin muhiima maanta oo kaleeto oo loo dabaaldego sanad kasta badbaadada bukaanka haddaan u guda galo su-aasha ay weydiisay wasaaradda caafimaadka waxay qaadaa tallaabooyin dhowr ah si loo hubiyo badbaadada